waxaa maanta kulmay wafti ka socda jabhadda wadaniga xoreynta raadeniya oo hogaaminayo gudoomiyaha jabhadda admiral maxamed cumar cusmaan iyo xogeyaha guud ee jabhadda cabdiraxmaan sheekh mahdi dhanka etoobiyana waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda axmed shide iyo madaxweynaha ismaamulka soomaalida mustafe cumar dood dheer kadib waxaa la isla afgartay qodobo dhowr ah oo ugu muhiimsan yihiin saddexda qodobe soo socda kuwaas oo kale ah in la joojiyo colaada labada dhinac in onlf ay si buuxda usii wadan karto oo usii wadanayso halgankeedii iyo ujeedooyinkii ay u halganaysay iyadoo mareysa hab nabadgelyo ah dhanka kalena ay dawladda etoobiya ay aada u respect u tixgelinayso an u ixtiraamayso xeerarka ku qoran xeerarka waxyaabaha ku qoran dastuurkeeda ama xuquuqaha ku qoran dastuurkeeda dhan qodobka saddexaad oo ah in labada dhinac ay wada dhisi doonaan guddiyo farsamo ama guddi farsamo oo kasii sii faaleeya ama sii falanqeeya qodobada kala duwan ee siyaasada dhaqaalaha iyo amniga ay ay kamid yihiin qodobada keenay ama qodobada aasaaska u ah ama xididka khilaafka meeshuu kasoo askumay ah waaya qodobadaas ay kamid yihiin taasoo gobolka u keeni kar dhulka soomaalida nabad dalka etoobiya u keeni karta nabad gobolka geeska afrika nabad iyo horumar u keeni karta waaya caddaan haddaan ku weydiiyo oo joogta ama wadahadal iyo wakash u jiro waayahay waxaad tilmaantay qodobka labaad inuu yahay in onlf ay sii wadan karto halgankeedii iyadoo hab nabadgelyo ah dabcan xornimo doon baad haydeen gobol baad u dagaalamayseen deegaano soomaalida ay degaan oo etoobiya haatan ka mid a taa macnaheedu ma waxa weeyaan inaad halgankiinii aada xoreysaan deegaanadaasi xor baad u tihiin oo waad sii wadanaysaan idinkoo haatan heshiis la galay dowladda etoobiya ha waan si ujeedooyinkaan u halgamayna oo dhan ay kamid tahay abtida kamid tahay madax banaan iyo kamid tahay in dhulka soomaalida xuquuqda siyaasiga isu talinta ay helaan onlf barnaamij barnaamijkeeda siyaasiga oo dhan waxba kama bedeleyso meeshii ee gacanka hadalku jiray inba hab hab nabadgelyo ku soconaya marka habkaa nabadgelyo muxuu yahay ma hubkii baad dhigaysaan oo hanaan xisbi baad isku abaabuleysaan oo idinkoo xisbiya oo dowladda iska diiwaan geliya oo etoobiya gudaheega jooga ayaad gobolkiina iyo xornimadiisi u halgamay siyaabo badan baa ufuran si nabadgelya inaan uhalgano inaan xisbi noqono inaan shabadayada ahaano arrimaha farsamada ee hubdhigida iyo hubhaysashada iyo ciidanka iyo xaaladiisa iyo ciidanka gobolka iyo ciidamada etoobiya kuwa guddiyada farsamada ayaa guddiyo farsamo oo xeeldheerayaal ahba hawshaa geli doona waayay haddaan geesta kale ku weydiiyo jabhado kalea jiro iyadagana etoobiya dee dagaalla kula jiray islamarkaana haatan dhowaan heshiisya saaad heshiis ula gasheen haatan oo kale iyaguna heshiis ula galay dowladda etoobiya isku shaandhayntii dambe iyo golihii wasiirada uu magacaabay ra-iisul wasaaraha etoobiya xilal buu ka siiyey haddaanu wada siinba qaybo ka miduu siiye jabhadahaasi onlf kamay dhex muuqan iyada ma ka wada hadasheenoo qodobadaas la soo qaadeen ma ku jirtaa inay onlf qayb ka noqoto dowladda federaalka etoobiya ay xilal hesho
dadka soomaalida xuquuqdooda siyaasiga ee federaalka ama rijinka baan ka hadlayna onlf urur ahaan afraadeeda iyo ashkaasteeda inay xilal qabtaan dooda ma ahayn dadka soomaalida eanu halgamaynay xuquuqdooda ismaamul madax banaanadooda ismaamul xaqa ay muxuu ahay kuleeyihiin dawladda dhexe oo madaxdii gobolkuna way socdeen arrintaa iyaguna dhankooda ka xoojinayay marka dadka soomaaliyeed baa anagu doodayne urur ahaan inaan kuraas ku fafariisano dooda ma ahan waay haddaan si kaleba ku weydiiyo afhayeenka ururkaa tahay haddiiba dhinaca etoobiya maadaamaad haatan heshiistiin ay diyaar ka noqoto xaggiina diyaar ma ka tahay amaba ma diyaar ma u tihiin inaad xil qabataan ood ka mid noqotaan dowladda federaalka etoobiya ama waata maamulka soomaalida arrinta ururka la hordhigi doonaa laakiin ilaa iyo hadda kuma wareegsanaysa khitaabka ama hadalka siyaasiga speechka siyaasiga oo lafta xilal iyo hawshaa ma aha dadka soomaalida siday isu maamulayaan madax banaanida maamulkooda maalgelinta dhulkooda dhismahooda ayakatalintooda dadka soomaalidaan weli doodaynaa weli mayna usoo dhaadhicin arrintaas marka bal markaanu dalkanagi tagno oo dadka iyagu iskii isu maamulo oo lagu isu istaago waardiyan ka hayna ummadda iyada inaan maaragtay aan la jeerjeerin baan doonaynaa weli urur asagu inuu iska dhex arko meesha ku mashquulsan manihin